alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى الظaalimiin salى اllahu wslama wbaaraka calىa cabdihi warasuulihi muxamadi wcalى alih صaxbihi wslama tasliima kaiira baabu nahyi can اlbidaci wa muxdathaati اlumuur wuxuu baab u yahay reebista la yska reebay bidcooyinka iyo arrimaha la soo darisiinayo diinta lagu soo daraayo bidcada sharci ahaan tacaariif markaa isu dhow ay ahlulcilmigu saaraan waxaa ka mid ah tacriifka alimaamu shaadibiyu kitaabkiisa la dhaa alictisaam uu ku tacriifiyey oo uhi albidcatu طariiqaة fi اddiini mukhtaraca tudaahi sharciya yuqsadu bisuluuki calayha almubaalagaة fi اtacabud wuxu uhi waa ariiqaة fi اddiini mukhtaraca ariiqo diintii lagu soo darayo oo markaa la ikhtiraacay oo cidi ay iska jidaysatay iyadoon daliil loo hayn tudaahi sharciya dariiqada sharcigaana way u eeg tahay mase aha dariiqadii sharciga ahayd yuqsadu bisuluuki calayha almubaalagaةu fi اtacabud marista dariiqadaa la marayana waxaa looga jeedaa oo cidda la timi ay damacsan tahay inay cibaadada ilaahay aa caabudaysa ku xeel dheeraato oo taagga ciddii la timi waxay isleedahay ilaahay aada ugu dhowow oo taqarubka ilaahay loo dhowaanayo ziyaadiyo kordhi bay isleedahay waa tacriif fiican oo ahlulcilmigu ay ammaaneen bidcaduna walaalayaal waa bidcatu ddiin bidcada madmuumka ah waa waxa diinta aan ka mid ahayn ee diin laga dhigayo waxaanay leedahay mafaasid iyo dhibaatooyin fara badan waxaa ka mid ah waa itihaam lagu tuhmaayo sharcigii ama waa sheegasho la sheeganayo sharcigii inuu aanu kaamil ahayn uu naaqis yahay sharcigeennuna waa kaamilo waa mid dhammaystiran sida rabbi yidhi jala wacalaa alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina marka diinullaahi kaamilun laa yaxtaaju ilaa takmiil ilaahay baa diintan dhammaystira in la barto oo la raaco oo lagu dhaqmay u baahan tahaye inuu qofku idhaahdo waxbaan ku soo dardarayaa ama ku kordhinayaa uma baahna waa ta kale ah bidcadii waa wax xaqii khilaafsan oo sunnadii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam weydaarsan waxaa xaqa iyo sunnada iyo dariiqada rasuulka weydaarsanade waa dalaal sidaa awgeed waa baadi weeye bidcadu axaadiidta waata ku soo aroortay wa kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala bidco weliba waa dalaalo iyo baadi weeye waayo waa wax dariiqadii sharciga ahayd ka duwan oo weydaarsan dalaaladana qofka raacaa wuu ku lumayaa naar baanu sababteeda ku gelayaa waxaa ka mida mafaasideeda iyo dhibaatooyinka ay leedahay waa itihaam rasuulka lagu tuhmaayo calayhi الsalaatu wasalaam inaanu diintii oo dhammaystiran dadka soo gaadhsiin oo qofka la yimaada wax markaa isagu uu jidaystay oo wax wanaagsan uu u arkaayo qofkaasi wuxuu sheeganayaa in rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam diintii barh ka mida uu qariyey oo aanu wada soo wada gudbin oo aanu dadka soo wada gaadhsiin ta noocaasina waa arrin halisteeda la weeye bidcooyinka walaalayaal waxaa loo yaqaanaa macaasida way ka daran yihiin iyo kabaa'irka oo sheekh islaam ibnu taymiya waa ka idhaahdaa albidcatu ashaddu min almacsiyati bisunnati walijmac hadal noocaasa ayuu cabiri jiray imaamka weyne raximahu llah bidcadu way ka daran tahay macsida sunnada iyo markaa ijmaacaanay kaga darantay waxaana salafka qaarkood ay odhan jireen ibliis marka la eego macsida iyo bidcada bidcaduu jecel yahay waayo macsida qofka samaynaya walow naftiisu ha ka xoog roonaatee wuu is-ogyahay inuu qaldan yahay waxaana dhici karta haddii ilaahay toobadda waafajinaya inuu soo noqdo uu toobad keeno laakiin bidcadii qofku inuu qaldan yahay isuma arka inuu saxan yahay buu isu haystaa inuu ilaahay u dhowaadaa buu doonayaa sidaa awgeed inuu ka toobad keenaa bidcada qofku inuu ka soo noqdaa waa arrin aad iyo aada u adag weeye calaa kullin mafaasideedu aada iyo aad bay u badan yihiin shayga markaa marka lala imanaayo cibaadada waa in daliil loo hayo min alkitaabi wاsunnati waاlijmac waa in sharciga dhan walba laga waafajiyo xagga waktiga xagga kayfiyada xagga tirada xagga sababta xagga makaanka si walba waa in sharciga loo waafajiyo wey guud ahaan walaalayaal sharax kumaynaan talagelin laakiin waxaynu baraarujinaynaa uun bidacu waa wax dhib badan waa inaan la dhayalsan waa in aada iyo aada la ysaga ilaaliyo xaadiidta rasuulka aynu arki doonno iyo intaa aanu sheekhu halkan ku keenin ee kale ka warramaysana cibraa ku sugan kadaalika aahaartii saxaabada rasuulkaa iyo siday bidaca u inkiri jireen iyadana cibro iyo wax ku qaadasho ayaa ku sugan muxdathaat lumuur umuurtaasi waa umuurtii diinta weeye umuurtii dunyada laga warrami maayo qaala allahu tacaala alla wuxuu ihi famaada bacda alxaqi ila adalaal xaqa xaa markaa waxa weeye aan ahayn ee ka soo hadhay dalaal iyo lumitaan mooyaane yani wixii aan xaq ahayn waa dalaalun weeye xaquna waa wixii rasuulku la yimi calayhi asalaatu wasalaam kitaabka ilaaha iyo sunnadiisa iyo wixii laga fahmee laga istinbaaday dalaalkuna waa wixii khilaafsan bidcadu markaa dalaalkaasay soo gelaysa wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi maa faradnaa kagamaanaan tegin fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa min shay shayna kagamaanaan tegin wax walba kitaabka waanu ku sheegnay kitaabkanna waxaa lagu fasiray lowxulmaxfuudka waayo wax walba ilaahay jalla wacalaa waa ku qoray waxaa kaloo lagu fasiray kitaabkan kitaabka qur-aanka ah waayo qawaacidda iyo usuusha axkaamta loola noqonayo si guud ilaahay jalla wacalaa waa uu sheegay wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi markaa mar haddii ilaahay kitaabka wax walba ku sheegay wixii laga waayaa dee waa bidco iyo dalaala weeye wixii laga helaana waa xaq wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi fain tanaasactum haddaa isku qabataan fii shayin shay-un farudduuhu u celiya ila allahi warasuul ilaahiyo rasuulka u celiya ay ila alkitaabi wasunna kitaabkiiyo sunnada u celiya weeye horena waynu usoo maray wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wa ana haadakani siraaii wadadaydii weeye mustaqiiman xaalo uu toosan yahaye fattabicuuhu raaca walaa tatabicuu ha raacina asubula jidadka yaryar ee waddadaa toosan ka baydhbaydhaaya ha raacina oo fatafaraqa bikum ay idinka markaa idinkala baydho idinkala leexata can sabiilihi waddadiisa yacnii si aanay waddada ilaahay jalla wacalaa ee idinka lumin waddooyinkaa yaryar iyo subusha ha raacina waaya marka aayadda waxaa laga qaadanayaa farista ilaahayna faray jala wacalaa sharciga in uu soo dejiyey in la raaco oo waddada mustaqiimka ahi waa sharciga weeyi xolo wixii khilaafaana waa subusha ilaahay jala wacalaa inooga digay waxaana rasuulku inooga warramay calayhi asalaatu wasalaam waddo kastoo waddooyinkaa ka mid ah inuu shaydaan taagan yahay oo dadka uu ugu yeedhaayo oo uu ka duwaayo dadka jidkaa mustaqiimkaa waddooyinkaa leexdana uu u duwaayo wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum walaayaatu fi lbaabi kaiiratun aayaadka baabkan ku saabsanina way badan yihiin macluumatun waana la yaqaanaa oo aayaadka itibaacayna faraya dhammaantood iyo sharcigan in la raaco dhammaantood bidaca iyo wixii sharcigaa khilaafsan in la yska ilaaliyana waa laga qaadanaya qaala wa ama alaxaadiidu fakaiiratun jidda axaadiidtuna aada bay u badan tahay wa hiya mashhuuratun mid oo caana weey wanaqtasiru waxaynu ku gaabsanaynaa calaa arafin minha araf ka mida baynu ku gaabsanaynaa can caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey caaisha sidiiqatu bintu sidiiq qaalat inay tidhi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man axdatha qofka ku soo darisiiya fii amrinaa arrinkayaga haadaa kan ah amarkayaga kan ah amarkaa rasuulku isu idaafaynaya uu isu tiirinaya waa amru diin weeyi laa amru dunya man axdatha qofka ku soo darisiiya fii amrinaa haadaa amarkayaga kan ah oo diinta ah maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fa huwa ay ilmuxdathu waxaa la soo darisiiyey raddun ay marduudun waa mid la celinayo weeyi marka huwa damiirkaasi wuxuu u noqonayaa muxdadka axdaثada laga fahmaayo radduna waa faclun oo bimacnaa mafcuula fahuwa raddun ay marduudun mutafaqu عalayh wa fii riwaayati limuslim waxaa ku timi inuu rasuulku yihi man camila qofka sameeyo camala camal laysa calayhi amruna amarkayagii diintayadu aanay ku dul sugnayn oo aanay waafaqsanayn fahuwa raddun waa mid lagu celinayo marka xadiidkani waa xadiidkaa kooban haddana wuxuu ka mid yahay min qawaacid اlislaam waana aslu fii raddi jamiici اlbidaci wاlmuxdathaat wuxuu xadiidku asal iyo daliil u yahay bidcooyinka iyo dhammaan wixii sharciga khilaafsan in meesha laga saaro oo la ishortaago qofka la yimaada is yidhaahda la ilaahay ugu dhowowna aan laga aqbalhayn waaya waayo shuruudda camalka lagu aqbalo waxaa ka mid ah almutaabaca mutaabacadii baa xadiidkani daliil u yahay shardu qabuuli sacyi an yajtamica fiihi isaabat waikhlaasu maca lilaahi rabi اlcarshi laa siwaahu muwaafiqan sharci aladi irtadaahu ikhlaas iyo mutaabaca loo shardiyaa camalka saalixa labadaasaa ilaahay ku aqbalaa jala wacalaa labada riwaayadood marka la eego ta dambe ayaa kasii caamsan taa hore ayay ahlulcilmigu yidhaahdeen waayo riwaayadda hore cidda soo darisiisa waxaan diinta ka mid ahayn waa lagu celinayaa riwaayadda dambena waxaan diinta ka mid ahayn ciddii ku dhaqanta ilaahay udh ugu dhowaata waa lagu celinayaa sida ay uga macno ballaadhan tahay waxa weeye qofka sameeyaa la yidhi marka waxaa soo gelaya kii isagu muxdidka ahaa ee soo darisiiyey ee bilowday iyo kii cid hore oo maaragtay uga horreysay oo soo darisiisay kaga dayday mar haddii wuxuu sharciga aanu waafaqsanayn qofkii laga aqbali maayo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa dhibaatadii bidcadu leeday waayo oo waxaa qofku uu ku daalayo daalayo daalayo uu samaynayo ee uu isleeyahay markaa taagga waa dadaalaysaa hadhowna lagu celinayo yaani khatarteeda lahayn oo caamilatu naasiba ayuu qofkii noqonaya wa can jaabirin radia allahu canhu qaala wuxuu ihi kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama idaa khaaba markuu khudbadaynaayo ixmarat way casaan jirtay caynaahu labadiisa indhood wa calaa sawtuhu codkiisuna wuu dheeraan jiro kor buu noqon jiray washtadda qadabuhu cadhadiisuna way darraan jirtay xataa kaannahu ilaa aada mooddo mundiru jeyshin ciidan mid ka digaaya ciidan iyo guluf mid ka digaaya oo yaquulu leh sabbaxakum waa idinku waabaraystay wamassaakum wuu idinku galabaystay yacnii ciidan baa markaa idinku waabaraysanayaay ciidan baa galabta idin weerarayaay mid sidaa lahoo ka digaaya markaa ciidan ka digayaad moodi jirta sida arrinta uu u adkaynaya sha'niga khudbadda uu kor ugu qaadaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waay wa yaquulu wuxuu odhan jiray bucidtu waa lay soo saaray ana aniga iyo wasaacatu saacadda ka haatayni sida labadaasoo kale annagoo ah wayaqrinu wuxuu xidhiidhin jiray bayna usbucayhi labadiisa farood asabaabati murdisada taa aynu nidhaahna iyo walwustaa fardhaxada ayuu sidaa u xidhiidhin jiray anigiyo saacaddu sidaasaanu isku nahay waanu isdaba soconnaa wax yarun baanu soo kala horraynaa weeyi oo mar haddii aniga lay soo saaray oo bicadaydi iyo soo diristaydi ay xasishay saacaddiina iyaduna way dhowdahay oo markaa waxba ma jirto asabaaba waa fartaa inagu aynu murdisada nidhaahno asabaaxana waa la idhaha sabaaba waxaa loogu bixiya had iyo jeer markuu qofku cid u dhaaranayo oo kale ayaa la ysku fiiqaa sidii isha la yska gelinayo oo kale asabaaxana waa la idhaahdaa waa tan salaadiyo dee lagu ishaaro weeye wa yaquulu waxaa kaloo rasuulku odhan jiray amaa bacdu intaa dabadeed fa ina khayra alxadiidi war waxaa ugu khayr badan kitaabullaahi kitaabka ilaahay wakhayra alhadyi wada iyo dariiqana waxaa ugu khayr badan hadyu muxamadin dariiqada nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam wa shara alumuuri arrimahana waxaa ugu shar badan muxdathaatuhaa kuwooda la soo darisiiyey wa kula bidcati bidco welibana dalaalatu waa baadi baa rasuulku odhan jiray calayhi asalaatu wasalaam bidco welibana waa baadi waxaa markaa laga qaadanayaa wixii diinta aan ka mid ahayn ee lagu soo daraa inuu shar yahay oo khayr aanu marnaba ahayn umuurtuna waa umuur umuurta diinta loo jeedaa saynu sheegnay oo kulla bidcatin dalaalana waxaa laga qaadanayaa bidco waliba inay baadi tahay oo wax bidca xasana la yidhaahda aanu jirin waxaa radin hadalkaasi ku yahay horena waynuu soo maraye kuwa idhaa bidcooyinku way qaybqaybsamaanoo bidca xasanaa jirta bidco xasana ahoo diinta lagu soo daray ma jirto dhammaan bidcooyinka diinta lagu soo daraya waa wada dalaal ah kulluna waa min alfaadi alcumuum uma yaquulu dabadeetana wuxuu rasuulku odhan jiray ana aniga ayaa awlaa kaga xaq leh bikulli mu'minin qof kasta oo mu'mina anigaa kaga xaq leh oo kaga mudan min nafsihi naftiisa anigaa kaga xaq leh oo macnihii haddii aan faro shay naftiisuna si kale ay doonayso sidaa aan faray waa inuu la yimaado walow hadday doonto naftiisu ha kuba baxdee wuxuu markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam tilmaamayaa macnaha ilaahay qur-aanka ku sheegay annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahatuh man taraka qofka ka taga maalan xoolo qofka ka taga faliahlihi ehelkiisaa leh oo macnihii awla awlanimadaas iyo maaragtay mudnaantaasi xaggii maalkoodiina inuu qaadanayo ma aha oo taasuu caddaynaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam man taraka qofka ka taga maalan xoola faliahlihi waman taraka qofka ka taga daynan dayn ka taga aw dayaacan ama markaa wax baylahah oo caruur iyo wax la mida ka taga iyo dad waaweyn iyo wax baylaha fa ilaya xaggayga ayuu ahaaday wacalaya iyo korkayga ayuu ahaaday fa ilaya xaggaygu ahaaday iyo wacalaya korkayga rawaahu muslim anigaa macnihi halkii uu ugu jiray u gelaayo oo ilaalinayo oo markaa ilaalinaya weeyo maamulayo oo wax siinaya wa can ilcirbaad bni saariya radia allaahu canhu waxaa laga wariyey xadiiduhu saabiqu xadiidkiisii noogu soo hormaray fii baabi lmuxaafadati cala sunna xadiidkaana waa inagii ku soo marray bidcada oo laga digayo xadiidta aada bidcada uga digtay ayuu ku jiraa xadiidkuna way badan tahay waay bidaca markaa maanta dad badani ay ku naaloodaan ee ay sameeyaana aad ba u badan yihiin cumuuman waa in la yska ilaaliyo sunnada rasuulkana lagu dhaga calayhi الsalaatu wasalaam baabun fii man sanna sunnata xasanata aw sayi'a wuxuu kana baab u yahay fii man cidda sanna jidaysa sunnatan baabun haadaa baabunkani baab weeye baabkaasoo fii man ay kaa inuu ahaaday fii man cidda sanna sunnaysay sunnatan caado xasanatan wanaagsan aw sayi'atan ama xun ayay jidaysay oo dadka ay u horseeday kaa xaalkiisa ka warran xaadiidta ayaa inoo bayaamin doonta waa markii baabkaa bidcada uu ka soo warramay ayaa baabkana sheekhu wuxuu rabaa inuu ku tilmaamo haddii markaa sunno la nooleeyo dadku ay ka tegeen waxaa loo yaqaana tajdiidu sunna sunno ay dadku ka tegeen in la nooleeyo boodhka laga tumo iyo shay sharciga ku sugan oo ku soo arooray in loo hoggaansamo oo hore loo fuliyo arrimahaasi iyagu bidca noqon maayaane waa arrimo khayrahoo fadli iyo ajar badan lagu helaayo dariiqa xun qofka dadka u jideeyana iyadana dee cid alla ciddii kaga dayata yacanii sharkeeda wuu yeelanayaa xumaan baa lagu qoraya qaala allahu tacaala rabbi waxa uu yihi waladiina kuwa yaquuluuna odhanaya waa cibaaduraxmaankii dad ilaahay uu ku magacaabay oo sifaadkooda uu ku tiriyey suuradda la idhaha suuratu lfurqaan aakhirkeeda ayaa aayaddanna ay ka mid ahayd waaladiina kuwa weeye yaquuluuna odhanaya rabbanaa yaa rabbanaa hablanaa naga sii min aswaajinaa xagga dumarkayaga iyo wa duriyaatina caruurtayada qurata acyunin indha doogsi ilaahay ou nooga hibeeyo naga sii wajcalnanaa ilaahay ou naga yeel lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsada waxaad nooga yeeshaa imaamaa kuwa ay ku daydaan oo hogaamiya xaasaska yaga iyo dumarka yaga ilaahay oo kuwo wanaagsan oo indhadoogsiya nooga dhigoo noo barakee weeye noo hagaaji oo waxaanu ku faraxno kuwa aanu ka aragna ka yeel wajacalnaa lilmuttaqiina imaaman dadka wanaagsani kuwo ay ku daydaan oo wanaaggi iyo taqwada lagaga daydana ilaahay oo naga dhig weey oo diinta imaam markaa kuwa dadka ku hogaamiya naga yeel marka halka shaahidkuna waa wajacalnaa lilmuttaqiina imaaman waqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi wajacalnaahum waxaanu ka yeela aimatan madax iyo imaamyo yahduuna ku hanuuniyo dadka biamrina amarkayaga waa aayadii suuratu lambiyaa wajacalnaahum aimatan yahduuna biamrina waawxaynaa ilayhim ficla alkhayraati waiqaama asalaati waitaai zakaa aayad kalea jirto tan u eegoo suuradda la idhaah suuratu sajda ku sugan oo ilaahay yihi wajacalnaa minhum aimatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waxaanu ka dhignay madax diinta madax ku ah oo dadka amarka ilaahay ku hogaamiyo o ilaahay ka raalli yahay maxaanay ku mutaysteen inay noqdaan aima fi ddiin kuwa dadka diinta ku hogaamiya inay noqdaan maxay ku mutaysteen waxa ay ku mutaysteen macnihi waxa weeyaan sabirka ay sabreen iyo yaqiinta waxa weeyaan markaa ay ku sifoobeen ee ay sharciga yaqiiniyeen sabirkay noocyadiisii oo dhan la yimaadeen wakadalika yaqiintii bay la yimaadeen oo ay ku sifoobeen taasay markaa ku gaadheen alimaamatu fi ddiin alimaamatu fi ddiinna waa darajo aada iyo aada u sarrayso oo markaa cajiib ah oo cidda gaadha ay tahay cid ilaahay khayr la doonay sheekh islaam ibnu taymiya waa ka idhaahda bisabri waalyaqiini tula tunaalu limaamatu bihima fi ddiin sabirka iyo yaqiinta labadaa arrin baa lagu gaadhaa alimaamatu fi ddiin diinta qofku in imaam ku noqdo waay وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال وxuu i كuنaa waxaanu ahayn في صدر النهاaر maalin gelinkeeda hore عinda رasuuل اللaahi rasuulka ilaahay baanu agtiisa ahayn صلى الله عليه وسلم فجاءahu waxa yimi qوم duul baa yimi duulkaasoo curaaة qاaqaawan markaa muryaar dariir bay ahaayeen loogama jeede e waxa looga jeedaa maryo aada u baaliyay xidhnaayeenoo way aradnaayeen si aada iyo aadabay u aradnaayeen oo inaguba waynu naqaanaa qofka aan iska aradan wuu qaawany baynu idhaha soo maha macanii mur iyo aan dariir maaha eh laakiin waxa weeye waa iska tabaalaysan yahayoo uu aradan yahay wey macnu kuwaasoo mujtaabi nimaari aw ilcabaa'i bustayaal jeexday oo madaxa markaa ku dalooshaday ha oo mutaqalidii suyuufi seefahoodii qoorta saaray oo waxa weeyaan markaa seefahoodii qoorta ku sita marka mujtaabi nimaar isagaa inoo macnayn doonee waa kuwo dalooshaday oo jeexday markaa bustayaal ama maryihii laho la huwanaayey ayay markaa meel madaxa ay ka saaraan u sameeyeen kolkaasay dee saa isugu sii daayeen si cawrada ay ugu asturaan maradii marka hore loogu talagalay in la huwado eegada oo busta ahaan ama go ahaan loo isticmaaleen loogu talagelin shaar iyo khamiis iyo garan iyo axba ayay wax kale markay waayeen halkaa dhaxayntii ka dalooshadeen ooy halkaa madaxa ka rideen sida garayskoo kale sidaa jirhkooda ugu sii daayeen soo ma aragti waay waxa uu markaa yidhi caamatuhum badidoodu min mudara mudar bay ka tirsanaayeen qabiilada la ydhaah waa qabiilo weyn oo ka tirsan cadnaaniyiinta bal kulluhum dhammaantoodba min mudara mudar bay ka tirsanaayeen marka niman waxay ahaayeen xaggan dee usoo kacay rasuulka oo jihaadka in maaragtay loo dira doonaayey fatamacara dabadeeta wuu isbedelay rasuulu llaahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam wejigiisii baa isbedelay ay tagayara wejhu limaa ra'aa bihim wuxuu ku arkay daraaddeed oo min alfaaqati baahi iyo busaarad ahaata baahida daran ee ka muuqata daraaddeed buu isla bedelay waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid aada ugu tudho u naxariis badan ummadiisa ayuuha bilmu'miniina ra'uufu raxiim fadakhala guriguu galay bal inuu wax soo helo uma kharaja wuu soo baxay isagoon waxba hayn fa amara wuxuu faray bilaalan bilaaloo faadana wuu adimay wa aqaama waanu qiimay wa aqiimay faصalaa rasuulku calayhi الصalaaةu wasalaam waa tukiyey uma khaطba dabadeetana uu khudbadeeyo faqaala wuxuu yihi ya ayuha الnaasu itaquu rabakm اladii khalaqakum min nafsi waaxida aayaddaasuu akhriyay dadow rabbigiin ka baqa aladii rabbiga ka baqa khalaqakum min nafsi waaxida naf keliya idinka abuuray ilaa aakhiri aayati in allaha kaana calaykum raqiiba ilaa uu gaadhay walaayata aayaddana wuu akhriyey alukhraa kale alatii taasoo fii aakhiri lxashri suuradda la ydhaha suurat lxashri aakhirkeeda kusoo aroortay yaa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka lahow itaquu llaha ilaahay ka cabsada waltandur ha eegta nafsu nafi maa qadamat waxay u hormarsatay liqadin berri berri oo qiyaamaha iyo aakhiraha nafi waxay u hormarsatay ha eegto oo wax wanaagsan ha sii hormarsato aayaadkaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam akhriyay dabadeetana inay wax sadaqadaystaan buu aada iyo aada ugu gubaabiyey waxaanuu yihi tasadaqa rajulu min dinaarihi tasadaqadani waa waa khabar lafdi ahaan wa macnaahu man macna alamr macnihiisuna waa macno amar weeye tasadaqa ay liyatasadaq ha sadaqadaysta rajulu nin min diinaarihi diinaarkiisa waxa ka sadaqadaysto min dirhamihi dirhamkiisa waxa ka sadaqadaysta kii dirham haysta min thawbihi maradiisa waxa ka sadaqadaysta kii maryalihina maryihiisa waxa kala baxo min saaci burihi saaca ama suuska burkiisa iyo qamandidiisa waxa ka sadaqadaysto oo ha kala baxo min saaci tamrihi saaca timirtiisa waxa kala baxo xataa qaala ilaah uu soo gaadhsiiyo uu yihi walow bishiqi tamratin xaba timire jiixeed baa ha ahaadee waxa la sadaqadaysto fa jaa'a rajulu nin baa yimi ninkaasoo min alansaari ansaarta ka mida bisuratin kiish buu la yimi kiishkaasoo kaadad ay u dhowaatay kafuhu gacantiisu tacjisu canhaa inay ka caajisto oo macnihii waxa weeye ay qaadi ba kari weydo bal qad cajasat waabay ka caajisto way soo qaadi kari weydo culays dartii kiishkaasina fida iyo lacag buu ahaa kiish lacagi ku jirto ka buuxdo ayuu ahaa uma dabadeetana tataabaca naasu dadkiibaa waxa weeye israacraacay oo isku raacraacay inay wax bixiyaan xataa ra'aytu ilaa aan arkay kowmayni laba tuulo min طacaamin cunto iyo wa hiyaabin dhar ah laba tuuloo waaweyn oo midna cunto yahay midna dhar yahay ilaa aan arkay xataa ra'aytu ilaa aan ka arkay wajha rasuulilaahi wejigii rasuulka ilaahi salى اllahu alayhi wasalam oo yatahallalu warwarhaaya wejiga rasuulka oo warwarhaya markuu rasuulku faraxsan yahay wax wanaagsan oo arkana wejigiisa laga garan jiro waa warwari jira marka uu cadhoodana wejiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu isbedeli jiro wejigiisii ka garan jira ka annahu isagoo aada mooddo mudhabatun waxa weeyaan markaa quraano dahab lagu dhoobay oo kale iyadoo aada mooddo yani sida dahabka oo kale iyadoo wejigiisu u dhalaalayo fa qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama man sanna qofka jideeya fil islaami islaamka dhexdiisa sunnatan caado xasanatan wanaagsan falahu waxaa u sugnaaday ajruhaa ajarkeeda iyo wa ajru man camila bihaa cidda samaysa ajarkeeda bacdahu dabadi min gayri an yanqusa min ujuurihim iyadoo aanu xagga ajaradooda ka dhinmin shay-un waxba iyadoo aanay ka dhinmin waman sanna qofka jideeya fi lislaami islaamka dhexdiisa sunnatan sayi'atan sunno xun iyo jid xun wax xun qofka jideeya kaana calayhi wisruha dembigeeda ayaa waxa weeye fuushanaanay iyo wawisru man camila biha min bacdihi dabadii cidda samaysaa wisrigeeda iyo dembigeeda labadaba waa loo qoraya yani dembigeeda iyo ciddii kaga dayata dembigoodaba min gayri an yanqusa min awsaarihim shayun iyada oo dembiyadooda waxba aanay ka dhinmin ayaa mid walba dembigiisii oo dhammaystiran loo qoraya rawahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey markaa xadiidku wuxuu ku cadyahay masaladaa sheekhu uu baabaystay qofkii jid wanaagsan jideeyaana ajarkeeda ayuu leeyahay iyo cid alla ciddii kaga dayata ajarkiisa shan mid leeg baa loo qoraya ciddii sunno xun jidaysaana waa caynkaas oo kale haddaba sunnadan loogama jeedo qofka la yimaada sida dadka qaar ay u fahmeen wax cusub oo aan diinta ka mid ahayn qofka la yimaado loogama jeedo oo xadiidkan waxaa daliishada dadkan sheega maaragtay sunna xasana bidca xasanaa jirta kuwa idhaahda ayaa waxyaabahay qabsadaan buu ka mid yahay laakiin dee maaragtay daliiluma aho si qaldan bay u fahmeen waa tahay qofka wax cusub oo aan jiri jirin la yimaada macnuhu maaha ee laba macno ayaa uu yeelanayaa oo lagu fasiri karaa macnaha koobaad waa in qofku uu tajdiidiyo markaa shay sunno ahaan jiray oo laakiin laga tegay ama dadku ay ka jaahil noqdeen ama ay garan waayeen waa inuu qofku tajdiidiyo oo uu la yimaado oo uu dadkii u sheegay inuu sunnada ka mid ahaa uu ku dhaqmo dabadeetana lagaga daydo oo lagu raaco soo ma aragtid taasi waxay noqonaysaa qof sunno wanaagsan jideeyi buu noqonayaa cid alla ciddii kaga dayatana ajarkeeda ay ka hesho mid leeg baa loo qorayaysa macno labaadna wuu yeelanayaayoo shay khayr ah qofka u degdega ee isagu u dheereeye dabadeetana dadkuna ay ku daydaan ee ay iyaguna la yimaadaan taasina way soo gelaysaa oo qofkaa khayrkii u dheereeye dadka isagu markaa u horseeday ee lagaga dayday isaguna ajarkiina wuu helayaa ciddaa kaga dayatay ajarkay helayeen oo kalena wuu helaya macnaha dambena weliba waa kan xadiidka ku soo arooray oo sadaqadu sunno markaa laga tegay may ahayne wuxuu ahaa khayr rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam saxaabada ku dhiirigeliyey marka ninkan ansaarigii muxuu sameeyey khayrkiibuu dadkii waxa weeye ugu horeeyuu ugu dheereeyey sooma aragtid dabeetana khayrkii markuu waxa weeye u dheereeye weliba wax muuqdo oo muddo kale uu bixiyey ayaa dadkina ay kaga daydeen oo ay ku raaceen weeyi saasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam kolkaa xadiiskan u sheegay marka labadaa tafsiir bay yeelanaysaa waxaana u daliila inay sidaa tahay man sana filislaam bal islaamka dhexdiisaa layidhi sooma aragtid wax islaamka ka baxsan lama odhane waa islaamka dhexdiisa wey waa wax islaamkii un marka horeba ka mid ahaa oo dadku ay ka tegeen oo la tajdiidiyey ama islaamkii ka mid aho qofku uu dheereeyey oo dadkiina ay ku raaceen oo kaga daydeen labadaa midun bay noqonaysa qaala wuxuu hi qowluhu mujtaabi nimaari huwa biljiimi wa bacda alalifi baaun muwaxadatu mujtaabii baa la odhanaya wa nimaaruna jamcu namiratin weeye wahiya kisaaun waa hu min suufin suuf ka samaysanoo mukhaadun markaa calamo leh wa macnaa mujtaabiihaana ay laabisiihaa waa iyagoo xidhan oo qad kharaquuhaa fii ru'uusihim madaxyadooda ay ku jeexeen oo meelay madaxa ka saaraan ay ku dalooliyeen waljawbuna alqaطcu jarista weeye wa minhu qowluhu tacaala baa ka mida wahamuuda aladiina ja'buu sakra bilwaadi iyo reer hamuudkii jaabu sakra dhagaxa waxa weeyaan markaa xordaayey dhagaxa dhagaxyaanta waaweynba intay xordaan oo ay guryo ka samaysan jireen ay naxatuuhu way markaa xordeenoo waqaacuuhu way jareen wa qowluhu tamacara huwa bilcayni اlmuhmalati ay tagayara wuu isbedelo weeye wa qowluhu ra'aytu kowmayni bifatxi اlkaafi wa damiha kowmayni iyo kuumayni ay subratayni waa laba tuul weeye wa qowluhu kaanahu mudhabatun huwa bidaali اlmucjamati wa fatxi اlhaa'i walbaai اlmuwaxada qaalahu lqaadi ciyaadu wagayruhu qaadi ciyaad ibnu muusa sidaasi ayay culimada kaleba ayay u dabdiyeen mudhabatun wasaxafahu bacduhum barhkood baa tasxiifiyo faqaala yidhi mudhunatun mudhunatun bay qaarkood u akhriyeen bidaali muhmalati wa dami lhaa'i wa binuuni wakadaa sidan dambe oo mudhunatun ah ayuu dabadahu u dabdiyey alxumaydiyu xumaydi wadaadkii la odhan jiray kitaabkiisa la dhaa markaa aljamcu bayna صaxiixayn ariibka aljamcu bayna صaxiixayn waصaxiixu lmashhuuru sida saxda ah ee caanka ahina huwa lwalu sida hore weeye kaanahu mudhabatu wاlmuraadu ujeedada bihi lafdigan looga jeedaana cala lwajhayni labada waji kii la qabtaba asafaau saafinimo weeye wاlistinaaraةu nuuris iyo iftiimis wejiga rasuulka markaa iftiimaya un weeye وعن بن مسعوudi رضي الله عنه أن نبيa نبgu sلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu hi laysa min نفسi نفi ma jirto نftaasoo تqتل loo dilaayo ظuلما ظulmi dartii loo dilaayo إlاa kaala calى بنi آadم الأول kifl min dmha haddayse jirta نف ظulmi loo dilaa iبنu aadamkii hore ina aadamkii hore ee walaalkii ظulmiga ku dilay ee dembigeeda iyo dhiigeeda qeyb ka mid unbaa saaran weeye liannahu maxaa yeelay kaana wuxuu ahaa ibnu in aadan kaa hore awala man sana alqatla kii ugu horeeyey ee dilka jideeyey buu ahaa muttafaqun calayh sunnadaa ama dariiqadaa xun ee dilka ah dulmiga iyo xaqdarrada la ysku dila ninkii ugu horreeyey jideeyuu ahaa sidaa awgeed baa laga soo bilaabo wakhtigaa ilaa adduunyadu ka dhammaanayso qof kastaoo dulmi lagu dilo ladaba fiirsada qof kasta oo dulmi lagu dilo dembiga halkaa ka yimaada waxbuu ku leeyahay in aadamkaa hore sooma aragtid waa dembi intee lag baad malaynaysa ciyaada biاllah muxuu taa ku mutaystay liannahu sana sunatan sayi'ah waxa markaa uu jideeyey wado xun ayuu jideeyey waana ka ilaahay qisadiisa kaga warramay isagiiyo walaalkiisuu dilayba suuradda ledhaa suurat lmaa'ida واتل عليهم نبأ بني آadم بالحق إذ قربا قربانا فتqبل من أحadهما ولم يتqبل من الآخر قال لأqتلنك soo wad aaيaaدka إلa إلahy hi فطوعت لh نفسه qتل أخيهi فqتله فأصبح من الناadمين qاaبيل iyo hاaبيل baa la kala odhan jiray dhahdaan dadku laakiin taasi aan wax daliilo uma arg ma garat wax nasoo saxiixoo sheegaya in labadaa malac ay kala lahaayeen ma jiro baabu dalaalati calaa khayrin wuxuu baabu yahay khayr in la istuso iyo waducaai ilaa hudan hanuun in la ysugu yeedho aw dalaalatin ama baadinimo in la ysugu yeedho oo khayr in la istuso iyo hanuun in la ysugu yeedhaana khayr weyn bay leedahay iyo ajar weyn dalaalo iyo baadinimo in la ysugu yeedhaana dhib badan bay leedahay qaala tacaala waxaa rabbi yidhi wadcuu dadka waxaad ugu yeedhaa ilaa rabbika xagga rabbigaa dadka ugu yeedh qur-aanka iyo axaadiidta iyo diinkuu soo dejiye ku dul akhri dacwadda gaadhsii ummadda wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi udcuu ilaa sabiili rabbika udcuu waxaa dadka ugu yeedhaa ilaa sabiili rabbika waddada rabbiga bilxikmati si xikmad ah iyo walmawcidati alxasana si waana wanaagsan ahaata waay adigoo macnihii si xikmada u gudbinaya dacwadda iyo markaa mawcido xasano ah oo fiican wajaadilhum bilati hiya axsan ayaa aayadda ka sii mid ahayd ta wanaagsan kula dood ciddii kaa hor timaada ee markaa shubahaad iyo wax la mida keensata wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa sukaashada birka iyo wanaagiyo alla ka cabsiga qofki in khayr loo sheego naana waxay ka mid tahay wanaaggii oo laysu kaashaday wa qaala tacaala waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr a idinka mid ahaato ummad iyo koox dadka khayrka markaa ugu yeedha aayaadkaasoo dhan macnaha horaa laga qaadanaya wa can abi mascuudi cuqbata bni camrin ilansaariyi albadriyi radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalama man dalla qofka tusa calaa khayrin khayr qofka cid kale tusaa falahu wuxuu leeyahay milu ajri faacilihi cidda samaysa ajarkiisa oo kale rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey xadiidkani markaa sababulwuruud buu lahaa sida muslim saxiixa ku wariyey oo nin baa rasuulka u yimi calayhi salaatu wasalaam waxaanu ku yihi rasuulka ilaahay ow jihaad baan rabaaye wax markaa aan sii raaca gaadiid aan raacaysi markaasaa rasuulku ku yihi ma hayo waxaan raaco nin baa dabadeetana yidhi anaa tusaaya cid gaadiid siisa anaa tusaaya kolkaasuu rasuulku sidan sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa haddii aad khayrkii la timaadana waad helaysaa haddaad qof markaa khayr tusto wax khayr ugu jirana khayrkaa uu helay oo kale ayaad adna yeelanaysa khayrka in farta la ysugu fiiqiyo dacwaddu wanaagay leeyihiin baa xadiiska laga qaata wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi rasuulka ilaahi salى allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi man dacaa qofka ugu yeedha dadka ilaa hudan hanuun kaana lahu min alajri milu ujuuri man tabicahu xagga ajarka waxa uu ka helayaa cidda raacday ajarkiisa oo kale laa yanqusu dalika min ujuurihim shay-an arrinkaasina ajaradooda waxba ka dhimi maayo oo la odhan maayo ciddii ajarka khayrka la timi kii ku tusa ee khayrkan ku baray ayaa ajarkaad ku heli lahayd barh barh ka mida la siiyey lama odhanayo ma fahamti ee kii la tusayna ajarkiisii oo dhammaystiran baa loo qorayaa kii tusayna mid leegun baa la siinayaa wallahu du lfadli alcadiim ilaahay jala wacalaa fadligiisuna u weya waman dacaa qofka dadka ugu yeedha ilaa dalaalatin baadi kaana calayhi korkiisa waxaa ahaanaya min alidmi xagga dembiga milu aahaami man tabicahu ciddii raacda dembiyadooda oo kale laa yanqusu dalika min aahaamihim shay-a taasi dembiyadooda waxba ka dhimi maysa rawaahu muslim wa can abilcabaas sahl bni sacdin asaaciidiyi radia allahu canhuma radia allahu canhu buu ihi radia allahu canhuma in la idhaa weeye ana rasuul اllahi rasuulka ilaahay salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi yowma khaybara maalintii khaybar wuxuu yidhi maalinka khaybarna wuxuu ahaa dee markii khaybar la weeraray oo sanadii toddobaad bilowgeedii buu ahaa khaybarna waa meel yahuuddu degi jirto xaggaa ka xigtay markaa shaam ee madiina xadiidkanna hadda waa muttafaqun caleyhi isagoo muslim wariyo xadiidka abi hurayra waa inagii soo maray lambarka afar iyo sagaashanaad waa inagii ku soo maray wax yar baanay markaa ku yara kala duduwan yihiin halkaasaynu waxoogay kusoo sheeg sheegnay macaanidiisa wax ka mida وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحل يوم خيبر لأعطين وحن سين دونا الراية علن كغدا بري رجلا نبان سين دونا ننكا سو يفتح الله إلهي كفر دونا على يديه لبدي سكعمود خيبر كفر دونا وعيدا كهجام دونا ننكا سو يحب الله ورسوله إلهي رسولك وجعل سقه wayuxibuhu allaahu warasuuluhu ilaah iyo rasuulkiisuna ay jecel yihiin goor galabahoo lasii habaansanayo oo laga soo rawaxay dagaalkiibuu sidaa yidhi fa baata annaasu dadkiibaa baryay yaduukuuna iyagoo dabaalanayey laylata dhuumbanaayey laylatahum habeenkoodii oo dhan ayuhumkoodeba yuctaahaa la siin doonaa habeenkii oo dhan bay dadku falanqaynayeen oy fallamagurayeen talow yaa la siin doonaa berri calamka cidda sifadaa cajiibka ah lee fadliga intaa leegle talow waa ayo falamaa asbaxa naasu dadku markay waa beriisteen hadow waxay ku soo kallaheen calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam kulluhum dhammaantoodna yarjuu waxay rajaynayeen an yuctaahaa in la siiyo yacni mid waloo ka midii in la siiyuu rajaynaaye fa qaala wuxuu rasuulku yihi aynaa caliyu bnu abi aalib caligiina abi aalib mee faqiila waxaa la yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay oo huwa isagu yashtakii waxa uu ka xanuunsanayaa caynahii labadiisa indhood oo saynu soo marray bakooraa haysay maba joogin markaa halkan arrintan lagu hadalhaye la ysla dhex maraayey wixii ilaahay kuu qadaray inaanu ku seegahayn ama manfac ha noqdo ama madaxnimo ha noqdee ayaa laga qaadanaya halkaa qaala wuxuu rasuulku yihi fa arsiluu ilayhi cidu dira cid baa dabadeeta loo diro fa utiya bihi waa la keenay iyadoo la hagaayo oo indhuhu xanuunayaan wabasaqa rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu ku tufay sala allahu calayhi wasalama fii caynayhi labadiisa indhood ayuu markaa ku akhriyey qiraa'adii wa dacaa lahu waan uu duceeyo fabara uu bogsaday xataa kaan lam yakun bihi wajacun sidii oo aanu xanuunba markaa ku sugnaan oo kale ayuu biririxu yidhi markiiba oo indhihii xanuunaayee ildaraa bakooraysnaa mar alla markuu ku tufay unbay biririx idhaahdeen ha casaan iyo xafajo iyo xanuun iyo waxbaba mar alla markiibaa ilaahay ka siibay jala wacala fa acaahu dibna umay xanuunin fa acaahu waxa uu siiyaa raayata calankiibuu u dhiibay fa qaala caliyun cali wuxuu yihi radia allaahu canhu yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow uqaatiluhum miyaan la dagaalamaa xataa yakuunuu milanaa ilaa inagoo kale ay noqdaan xadiidkii horena waa inagii kusoo maraynay waxoogay intuu socday buu dabadeeta istaagay xag iyo xagga toona ma eegin wuxuu hi maxaan dadka kula dagaalamaa intuu kor u qayliyey waa inagii xadiidkii hore kusoo maray fa qaala wuxuu rasuulku yihi unfud ku soco calaa rislika kaadsashadaada ku soco oo ha degdegina isdejiyo si degan markaa isaga soco oo socodka dheer iyo qaylad iyo waxaa iska ilaaliya xataa tanzila ilaa aad ka degaysa bisaaxatihim duleedkooda uma adcuhum dabadeeta waxaad ugu yeedhaa ilal islaami islaamka ugu yeedh inay islaamka soo galaan oo tawxiidkii iyo shahaadateynka ay qiraan ugu yeedh marka lafdigani saasuu odhanayaa lafdigii kalena shahaadatu an laa ilaaha ila allah buu sheegaya soo maaha way iswaafaqsan yihiinu wa akhbirhum waxaad uga warantaa bimaa yajibu calayhim waxa korkooda waajibka ku ah oo min xaq illaahi tacaalaa ahaaday xaqa ilaahay ee fiihi islaamka dhexdiisa ah yani marka ay islaamaan xaqa ilaahay ku leeyahayna uga waran oo xaqa ilaahay islaamka dhexdiisa ahina waa ficlu lma'muuraati wa tarku lmunkaraat macnii wixii daacaad ah ee ma'muuraad ee laysfarayna in lala yimaado wixii muxaram ee laysu diidayna in laga fogaado weeye fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay ila an yahdiya allaahu ilaahay inuu hanuuniyo bika ay bisababika sababtaada ilaahay inuu ku hanuuniyo rajulan ninkaasoo waaxidun keliyabaa khayrun laka waxay kaaga wanaagsan tahay min xumrin nacam geelakiisa cascas muttafaqu calayh xumr miimka waa la reebayaayo waa jamcu axmar weeye waa jamcu axmar haddii laakiin miimka aada goddo xumur ay kaa noqoto jamcu ximaar bay noqonaysaa garo marka waa in miimka la reebo sidaanay dameere kaaga noqon soo ma aragti min xumrin nacam geela kiisa cascas muttafaqun calayh markaa dacwaddu khayrka ay leedahay iyo wanaaggeedaa laga qaadanayaa halkan iyo qofka ilaahay qof keliya sababtiisa ku hanuuniyaa inuu khayr weyn helaayo qofka dad badan ilaahay s- gacantiisa ku hanuuniyaana waabuu ka sii deed weyn yahay qowluhu uu yidhi yaduukuuna ee yakhuuduuna way dhuumbanayeen oo yataxadasuuna way ka sheekaysanayeen weeye wa qowluhu uu yidhi rislikana bikasri raa'i wa bifatxihaa luqataani laba luuqo weeye raslika iyo rislika walkasru afsaxu rislika in la yidhaahda baana fasaaxo badan xadiidka adigu calaa kulli xaal wuu inoo soo hormaray isagoo xadiidu abi hurayra ah oo muslimkaoo keliya wariyey riwaayaddanna waa muttafaqun calayhi waana ta uu ku soo arooriyey moxamed bnu cabdilwahaab kitaabu tawxiidka fawaaiddiisana halkaa ka akhriso وعن أنس رضي الله عنه أن فتن nin dhalinyarahoo min aslama qolada aslam laydhaa ka mid ah ayaa qaala yidhi yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahay ow inii anigu uriiddu waxaan doonayaa alkaswa yacnii inaan duulo ayaan doonayaa alkaswa duulaan baan rabaa inaan duulo walaysa macii macaygana ma aha oo ma hayo maa atajahazu bihi waxaan ku diyaargaroobana ma hayo oo hadday noqon lahayd gaadiidkii iyo sahaydii iyo hubkii iyo xama hayo qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi iti waxaad u tagtaa fulaanan hebel ninka laydha fa innahu maxaa yeelay hebelkaasi qad kaana wuxuu ahaa tajahaza mid isdiyaariyey buu ahaa oo fa marida dabadeetana wuu xanuunsaday markaa isii dheh wixii aad diyaarsatay faataahu wuu yimi oo faqaala wuxuu ihi ina rasuula اllahi rasuulka ilaahay salى اllahu عalayhi wasalam yuqri'uka salaama salaam buu kugu soo akhriyay oo waa ku soo salaamayey wayaquulu waxaan u ku lahaa acطinii sii aladii tajahazta bihi kii aad markaa ku diyaar garowday ninkan sii ilan waa adigii adigu xanuunsadae wa qaala wuxuu ihi yaa fulaanatu ninkiibaa wuxuu ihi heblaayo islaantiisii buu la hadlayaa acطiihi sii ninkan aladii tajahaztu bihi kii aan markaa ku diyaar garoobayo sii wixii aan diyaarsaday iyo qalabkii iyo wixii sii walaa taxbisii minhu shayan waxba ha kala hadhin fawallaahi ilaahay baan ku dhaartee laa taxbisii minhu shayan waxba kalama hadhidoo fa yubaaraka laki fiihi lagu barakeeyo yacnii wax alla wixii aad ka hadho kala hadho laguma barakaynayo waxba kala ha kala hadhin weeye mar haddii rasuulkii ilaahay uu soo diray fariintaana uu soo faray waxba ha ka reebina wax alla wixii anigu aan diyaarsaday ee hub lahaa ee sahay lahaa ee saanad kala lahaa sii buu yidhi u dhib rawaahu muslim markaa xadiidka waxaa laga qaadanayaa khayrka in la istuso oo qofkii khayrka gacanta loogu fiiqo o laydhaha halkaasaa khayrku ku jiraa ama waddadaasaad u mari karaysa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkan doonaya inuu duulo haddana bilaasaanada ahaa wuxuu tusay nin kale oo markaa wax diyaarsaday laakiin ka xanuunsaday buu tusay waayo markaa kana khayrkii baa la tusay kaa xanuunsaday cudurdaarku ku yimi qudhiisana isagana albaab khayr ayaa haddii aan laba kuu roon yahay loo furayoo wixii uu ku duuli lahay uu diyaarsaday buu sadaqadaystay weeye weliba waxna kala muu hadhin baabu tacaawuni cala albiri wataqwa wuxuu baab u yahay kanina in waxa weeyaan birka oo wanaagga ah iyo alla kacabsiga laysu kaashado waxaad mooddaa inuu roob da-ayo xoogay baabkana ku dar baan isdhahaa halkaa aynu dayno وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online